ilaahweyna wahadka abaalkoodii ha badiye xarakatu shabaab almujaahidiin ayaa waxa ay ugu tala gashay muslimiinta badar inay u qeybeen maadaama uu dhacay abaar abaartaas ay ugu gurmadeen biyo iyo badar waa marka labaad oo hadda aan ku soo laabanayno degmada tanqoryooley markii koowaad waxaa laga qeybiyey badar oo ka kooban beriis bur saliid timir sonkor ayaa laga qeybiyey markii hore haddeerna waad u jeedaan oo iyadoon la gaarin labaatan maalmood wax ka badan ayaa haddanana lagu soo celiyey in loo qeybiyo dadkii muslimiinta ah badar haddana tabtii oo kale ah wax hortiina yaalo ah beriis bur sonkor iyo saliid saddex boqol iyo toban qoys ayaa maanta badar loogu qaybinaya halka kan ee degmada qoryooley meelo badan waa ku sohna oo degmada ee gobolka shabeellada hoose ah ilaahay baana ku mahadsan humma xarakatu shabaab almujaahidiin oo ay u ogolaatay dad muslimiinta ah oo abaaraha ay ku habsadeen inay badbaadiyaan marka waxaan idin leeyahay ilaah weynaa waahidka ah wuxuu ina amray in aan noqonno dad islaam ah ee muwaaxidiin ah li'anna haddayna ahaan lahayn dhiigga daadanaya mujaahidiinta looma fadhiyeen afar kilomitir iyo wax la mid ah qoryooley looma fadhiyeen waxaa qoryooley looga qeybanahayo badarkan nabad iyo istiqraar looga qeybsanhayo waa dhiiggii mujaahidiinta oo aad dhasheen oo ilmihiina ama waalidiintii mujaahidiinta amase umuuradii islaamka oo bixisay juhdii aan koomaynin haddaba waxaa laidinka rabaa haddii aanu nahay islaam islaam waxaa laga rabaa islaam inuu walaalkii uu yahay ninka muslimka ah nin kale muslimka inuu walaalkiisa uu yahay mathalu almu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaadufihim ka mathali aljasad ilaahay sida uu tilmaamay nebigiisii ayaa ay ku wadaan xarakatu shabaab almujaahidiin muslimiinta waxaa kaloo nebi moxamed sala allahu alayh wasalam laga soo wariyey dadka muslimiinta ninka mu'minka inuusan la noolaanin amase lama jaalisin qofaan mu'min ahayn ninka mu'minka ah inuusan la cadufin uusan la jiiraamin uusan la degin uusan kaan la saaxibin qof aan ahayn mu'min qofka mu'minkaa waxaa looga talagelay inuusan la noolaanin qof erdaal ah qof gaal ah qof murtad ah inuusan la noolaanin uu la noolaado dadka muslimiinta ma imaan kara nimanka murtadiinta ah joogo qoryali deegaanka waa ka tirsanyihin soo maahan maxaa u diiday kitaabkii ilaahay baa la tadbiiqiyey mujaahidiin baa faraha ka toogto sidaas darteed way ka hareen guryahooda iyo beerahoodii iyo dadkooday ka dhex baxeen haddaba waxaan idin leeyahay ilaahayna ka absada mujaahidiinta garab istaaga shanta waqtoodana dukada allihiina nacaawida wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu hawlaha wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdu salaam allah subxaana wa tacaala ma hadda iska leh waxaan maanta u joognaa munaasabadan oo loogu talagalay dadka muslimiinta ah in loo qeybiyo raashiin degmada qoryooley oona lagu qaybanayo tuulo ka mid ah tuulooyin ka tirsan degmada qoryooley oo loo yidhahdo gorgaal deegaanka gorgaal ayaa la isugu yimid intaasoo tuulo ayaa isugu timid dadka gorgaal degan keliya ma ahan tuulooyin ka tirsan degmada qoryooley ilaa iyo harkoowaad harlabaad farkeerow bandar armooy dhammaantood kulli waa isugu yimaadeen dharsheenley intaaso dhan waxaa la isugu keenay tuuladan gorgaal meeshaas ayaa loogu talagalay in loogu qaybiyo si fiican ayaa loogu qaybiyey guddiga abaaraha ee harakada ayaa arrintan soo gaarsiisay dadka muslimiinta ah waxaan leenahay ciddii soo bixisay in miisaankoona xasanaadka allah saaro masaakiinta allah kala ilaahayna waxaan ka baryaynaa abaarta ilo ilahay inaga qaado in abaarta ilahay naga qaado oo arrin ilahayna siiyo ummadda muslimiinta meel kasta oo joogaana ilaahay subxaana wa tacaala inuu waafido bilahi tawxiid wasalaamu calaykum waraxmatullah cabdiraxmaan aadan meesha aan joogno magaceeda allah gorgaal alxamdulilah maanta faraha baa joognaa ilaahay maad uu naqiinaa ilaahay abaaraha allah nagu baxay intii muslimiinta ay ilaahay guul allah sii gaalana allah jibiyey intaas u mahadnaqaya waxay muslimiinta isoo garatay oo guddida abaaraha isoo garatay intii odayaasha iyo harakadaha shabaab isoo garatay yaa maanta faa'iida ku qabnaa ilaahay alxamdulilah ilaahay mahadnaq iskan leh anaga waxaa leesay toban iyo laba keel iyo bar oo bur ah toban iyo laba keel iyo bar oo bariis ah iyo saliid waa sokorda waa xirmaan sokor waa ku jirtaa toban iyo laba keel oo sokor hayan iyo bar ma adigaa codsaday mise adoo gurigaada joogaa lagu soo qoray anigoo gurigay jooga laisoo qoro abaaraha waddanka baa iska jirtaa maamulka islaamka yaa ig imaaday dhulkaas soo maray nin dhib juriyaa arkay taasaa laiga soo qoray gorgaal iyo alxamdulilah maanta ilaahay i keenay adiga marka ma nin reer guraay ee miyaad ahayd mise dadka beeraleyda ah ee degan tuulada beeraley buujaal waa degan ahay beerihii sanadkan waxba kamaysan bixin afar sanaba wax ma arkan magacii saddexaad cali ibraahim xaaji aa la yidhaahdaa meeshan maasha allah waxaana noo qeybiyey bur bariis sokor saliid Ee, qaabkee wax laydinku qaybi maamulka islaamka xarakada shabaab walmujaahidiin ayaa noo qeybisay Ee, adiga marka maxaa lagu siiyey ma hal kiilaa saddex loor keligaa ha lagu siiyey mise qofaa isla leedihi laba qofaan ku nahay ee wixiina isku nooc waaye nooc walbana qofka inuu wax ka qaato rabaa sidee ku kala qaadanaysiin marka ay ku suurageli kartaa arrinkaas waa haddii oo qeybis la yiraahda saddexdooda waa kala jaranaynaa maala saliidla isdahla kala qaadanaynaa magacayda waxaa la yidhaahaa jimcaalo ceymo jilco baa la yidhaahaa gorgoolaan joogna hadda raashinkaas marka muxuu kala yahay bariis iyo bur iyo sokor iyo saliid sob- toban toban markaan u qaadanna shan iyo tobanaa soo heri shan iyo tobankii aan kala qaybsanaynaa Eh, shan iyo shan markaan u qaadanna waxaa soo heri shanaa soo heri shantii labo iyo labo ber iyo ber aan ku darsanaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anaa waxaa la dhahaa cabdi aadan cali naanisteyda cabdibaaw waxaan ku dhex tuulid gorgaal Ee, maanta waxaa farax ku jiro oo guddida abaareed al-shabaab ee waxaana bixisay haashin bariis bur saliid iyo sokor aa bixisay maanta guddaha abaareed waxaan leenahay ilaahay garabkooda allah galo gaalada allah jebiyo adiga marka maxaa ku soo gaaray raashinka raashinku waxaa i soo gaaray ee, bariis ruwac s- sokor ruwac bur ruwac ee, saliid saddex kiili maryan ale axmed dadka wax loo qaybi maa ku jirtaa haa haye maxaa lagu siiyey ruwac oo sok- oo bariis e ruwac oo bur e ruwac oo sokor e saddehal sariid gurmadka abaaraha ee xarakatu shabaab almujaahidiin maxaa u baaqaysaa maasha allah maanta mujaahidiinta wiilasheenna wayna gargaareen raashiin tiro badanoo maasha allah ayna siiyeen booyado iyo raashiin waynugu caawiyeen meel alla meeshay maraan allaha caawiya allaha gargaara cadowgoodana allaha ka jibiyo adiga marka maxaa ku soo gaaray shakhsiyan shaqsiya maasha allah waxa isoo gaaray saddexle saliid ee toban iyo labo kiilo sokor ee toban iyo labo kiilo bariis eh toban iyo labo kiilo oo sokor ah iyo bur ah wax alla waxaan ka- maxaan ka tabanayna wayna siiyeen guushooda kor allaha ka siiya haddana sidays noo gacan qabteen allah u gacan qabto cadowgoodana allah ka qabto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaad kusoo dhawaataa idaacadda islaamiga alfurqaan adoo ku bilaaba magaca saddexaad magacayga xaawo maaney xaggee joogtaa waxaan joogaa tuulada maymurug maanyo farax raashinka nala siiye waxaas ka mid yahay loor sokor loor beriis loor bur eh laba saddex loo saliid eh raashinka ma adig keligaha lagu siiyey mise qofaa isla leedihiin maya qofaasla leenahay haye qaybi marka maxaa kuugu soo aadaya adiga toban iyo laba kiilo iyo bar saliid eh, eh, sokor eh toban iyo laba kiilo bur eh iyo bar toban iyo laba kiilo oo beriis eh iyo bar aan- aa aa isoo aaday gurigayga
maxaad ugu baaqaysaa gurmadka abaaraha ee xarakatu shabaab almujaahidiin waxaan ugu baaqaa intii gacanteeda ilaahay kor as ka dhigo oo cadowgan ilaahay asnaga jibiyo shayddaanka shabshab ha leeyo ooda shabshab ha ka leeyana shan hindhoole e shan hogaamiyaas shan dhimiti shan duugaas shan shaban jubanti shan haawiyaas shan dhajis halli shan katoobaas shan shina kuburti shan kashabdhawaas shan jimowti shan harareebaas shan roorti shan hananagaas yaa ilaahay ka tuugay magacayga iisha maxamed daahirow waxaanana siiyey loor bur ah loor bariis ah loor sokor ah labo saddex la sariir ah Ee, marka adiga keligaa miyaa lagu siiyey mise qofaa isla leedihiin qofaa isla leenahay dareenkayga maasha allah waaye guul allah siiyo odowka allah ka qabado shaydhaanka allah ka wareejiy gaalada gu- gadaal an gotti allah ka dhig